munaasabad ay ku qalin jibinayaan arday baratay qur-aanka kareemka kana aflaxay markiska alhidaaya ayaa lagu qabtay magaalada burca ee xarunta gobolka togdheer waxaana ka qaybgalay munaasabada maamulka markiska waalidiin macalimiin ardayda munaasabada loo qabtay ee marti sharaf kale sheekh farxaan ismaaciil maamulaha markiska alhidaaya ayaa ka waramaya aas-aaska markiska iyo ardayda qalin jibisay qur-aankiisuulhidaaya waxaan aasaasnay oo aanu bilownay labadii kun iyo koob iyo labaatankii bishii toddobaad afartoodii maalin axad ayaan bilownay maraakisulhidaaya hadafka iyaga aan maraakisulhidaaya ugu talagallay waxaan ugu talagalay kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala inay xambaaraan oo ay ku xifdiyaan oo insha allahu tacaala aan soo saarno jiigi insha allahu tacaala xifdisan isla markaasna insha allahu tacaala si fiican ummadooda iyo dadda naftooda u anfaca inaan soo saarno runtii waa dufcaddii koowaad ee ka qalin jabisay maraakisulhidaaya ardayda maanta qur-aan ka dhammaysay bartaa ka sii wado mas-uuliyad weyn baa qaadeen intii kale dhan baa idii harsan qaar ka mid marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabada ayaa ardayda kula dardaarmay inay ku dadaalaan barashada qur-aanka kariimka waxaan horta marka hore leeyahay ardayda qur-aanka baranaysa guud ahaan kuwa maanta xafladda loo qabanayo gaar ahaan maa shaa allah tabaaraka allah sheekhiinina maraakista haysta ee farxaanna waxaan leenahay maa shaa allah tabaaraka allah wuxuuna xasuusinayaa imaamu shaatibi raximahullah waxaan leeyahay ardayda waxaa qaaday xil aad iyo aad weyn sidii hore haysmoodina waa inaad qur-aanka dadka sii gaadsiisaan waa inaad naftiina ka muuqata waxaan u ducaynayaa oo maanta muhiim ay tahay in ardaydaas dhammaysay qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda inuu nuur iyo iimaan ku camiro ilaahay waxaan uga baryaynaa akhii adduunba kuwa anfaca inuu ka yeelo waalidkood macallimiinta juhdiga iyo tacabka badangeliyey oo waxa weye maamulaha guud ugu horeeyo sheekh waxa weye farxaan iyo dhammaantiin kala shaqaynayay inoo xillan ilaahi tabaaraka wa tacaala miisaanka xasanaadka u saar hanii'an lakum ardayda ka qalin jibisa markiiska alhidaaya ayaa dufcaddii koowaad ee ka qalin jibiso tan iyo markii la aas-aasay